ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa labaatanka bisha shacbaan sannadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijriyada qodobada maanta oo axad ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam almuslimiin oo weeraro xoogan ka fuliyey dalalka burkina faso iyo nigeria xukuumadda shiicada ah ee iiraan oo shaacisay inay gacanta ku dhigtay boqol ruux oo lala xiriirinayo sumaynta gabdhaha ardayda ah oo weli ka socota gudaha dalkaas diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda oo duqaymo cusub ka fuliyey gudaha dalka suuriya iyo sacuudiga iyo iiraan oo ku heshiiyey inay dib u soo celiyaan cilaaqaadkii diblomaasiyadeed ee ka dhexeeyey qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaanee kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
الذي أسرى عرفت الله في النجوى في وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
qodobadaasoo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah balse markan waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka maxamed ciise ayaa soo jeedinaya mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa weeraro kala duwan ka fulisay dalka nigeria iyo burkina faso wadamada dhaca mandiqada saaxilka afrika waxaa laga soo sheegayaa dagaalo xoogan oo ay mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin la beegsadeen ciidamada dowladda nigeria iyo kuwa burkina faso kuwaasoo geystay khasaare kala duwan dalka burkina faso waxaa ka dhacay tiro weeraro ah oo isugu jira kamin iyo kuwa toos ah oo lagula beegsaday askarta xukuumadda taagta daran ee burkina faso kuwaas oo ay mujaahidiintu ku dileen ku dhowaad shan iyo toban ka tirsan ciidamada dalkaas weerarka koowaad oo ahaa mid kamiin ah ayay mujaahidiintu u dhigeen ciidamo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanka qasaam iyo diidogo ee gudaha dalkaas waxaana weerarkan ka dhashay khasaare kala duwan bayaan kooban ka soo baxay jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa lagu xaqiijiyey in weerarkan kamiinka ah ay mujaahidiintu ku dileen kow iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda burkina faso bayaanka mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ayaa sidoo kale lagu sheegay in mujaahidiintu ay weerarkan ku furteen laba gaari oo kuwa dagaalka ah hub isugu jira noocyo kala duwan shan iyo toban mooto iyo keedad hub ah oo ay wateen ciidamada kamiinka ku dhacay weerarka labaad oo ahaa mid ka hortag ah ayaa isna ka dhacay isla mandiqada waxayna mujaahidiintu la beegsadeen ciidamo kusoo duulay deegaano lagu maamulo shareecada islaamka oo ku yaala dalka burkina faso mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin waxay ka hortageen taqadub ay sameeyeen ciidamada burkina faso kaas oo ay ka wadeen qaar ka mid ah tuulooyinka u dhow magaalada qasaam ayaa lagu yiri war ka soo baxay mujaahidiinta allah fadligii waxay mujaahidiinta weerar ku dileen ugu yaraan laba ka mid ah ciidamada burkina faso iyagoona soo furtay hub ay ka mid yihiin qori bkm ah iyo laba qori oo ak ah kow iyo toban bistooladood iyo shan iyo labaatan mooto ayaa lasii raaciyey warka ka soo baxay mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin sawiro ku lifaaqan warka ka soo baxay mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa soo bandhigay gawaarida mootooyinka iyo hubka ay mujaahidiintu ka furteen weerarka xoogan ee ka dhacay gudaha dalka maali isla wararka burkina faso ayaan ku guda jirnaa waxay mujaahidiintu fuliyeen weerar xasmin ah oo lagu soo afjaray fariisin ay askarta xukuumadda burkina faso ku lahaayeen gudaha dalkaas weerarkan oo ka dhacay tuulada morlaba ayay mujaahidiintu kula wareegeen guud ahaan xarunta waxayna mu'asasada azalaaqa baahisay qaar ka mid ah khanaa'imtii ay mujaahidiintu ka soo furteen weerarka weerarkan oo dhacay kow iyo tobankii bishii shabcaan ayay mujaahidiintu ku dileen ugu yaraan laba ka mid ah askarta burkina faso sidoo kale waxay mujaahidiintu gubeen gaari xerada u yiilay ciidanka iyagoona soo furtay gaadiid iyo hub iyo agabyo militari sidoo kale mujaahidiintu waxay weerar ku qaadeen xarun ay ku sugnaayeen ciidamada nigeria oo ku taala gobolka torodo waxaana muddo kooban oo weerarku socday kadib halkaas isaga firxaday ciidanka nigeria mujaahidiinta ayaa weerarkan kusoo furtay gaari ciidan qori ah kuwa fudfudud iyo bistooladood iyo keydid hub ah oo xerada u yiilay ciidanka dowladda nigeria dhanka kale dalka iiraan waxaa weli ka socda howlgallo lagu sameynayo gabdhaha dhigta madaariista ku taala gudaha dalkaas iyadoo xukuumadda shiicada ah iiraan ay qaaday tallaabo lagu soo xirxirayo dadka looga shakisan yahay inay ku lug leeyihiin arrinkaas wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda shiicada ah iiraan ayaa shaacisay in lasoo xiray boqol ruux oo laga soo kala qabtay kow iyo toban magaalo oo ay ku jirto caasimada dalkaas ee tahraan kuwaasoo lala xiriirinayo inay ka dambeeyaan xaaladaha sumeynta oo muddada saddexda bilood ah ka soconaya gudaha dalka iiraan bayaan ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in qaar ka mid dadka la soo xiray ay adeegsanayeen maadooyin halis ah balse aan wax ur ah lahayn sida ay shaqo joojin ugu sameeyaan madaarista dalka qaar ka mid ah dadka la soo xiray ayay wasaaraddu sheegtay in falkan ay ku rixday cadowtooyo islamarkaana ay doonayaan inay cabsi geliyaan ardayda iyo guud ahaan mujtamaca taasoo ujeedka ka dambeeya tahay in la iska hor keeno nidaamka shiicada ah iyo dadka iiraaniyiinta ah bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee iiraan ayaa sidoo kale lagu sheegay inay haystaan inay haatan baaritaano lagu kashifayo cid walba oo lug ku yeelata arrintan iyadoo intaa ku dartay in xaaladaha sumeynta ay tan iyo bartamihii isbuuci lasoo dhaafay ay ahaayeen kuwa hoos u dhacay bayaanka wasaaradda oo sii soconaya ayaa baaq loogu diray waalidiinta iyo dadka gacanta ku haya ardayda kuwaasoo loogu baaqay inay ubadkooda u diraan madaarista si loogu hortago hoos u dhaca ku yimaada heerka waxbarashada bilihii lasoo dhaafay dhowr iskuul oo ku yaala caasimada tehraan ayaa laga soo sheegay kiisas sun ah oo dahsoon boqolaal gabdho iskuuley ah ayaa la sumeeyey ayaana loola cararay isbitaalada sida ay sheegtay wasaaradda gudaha ee dalka iiraan tobannaankii gabdho ee ardayda ah oo la sumeeyey ayaa laga diiwaangeliyey iskuul ku yaala deegaanka bardis oo ah deegaan toddoba-iyo toban kilomitir dhanka waqooyi bari kaga beegan magaalada tehraan waxaana warbixina la mid ah laga helaya galbeedka caasimadda boqolaal gabdho iskuuley ah ayaa isbitaalada la dhigay magaalooyinka ku yaala dalka tan iyo bishii nofembar ee lasoo dhaafay taasoo lagu tilmaamay mawjado sun ah oo dahsoon inkastoo aan la ogeyn tirada saxda ah ee ardayda haweenka ay saamaysay sunta ilaa iyo maanta ayay haddana warbixinta ugu horreeyey tilmaamayaan in la diiwaangeliyey sagaal boqol oo kiis ah tiradaas oo hadda si laba jibaarantay khamiistii lasoo dhaafay xeer ilaaliyaha guud ee tehraan cali saalax ayaa ku dhawaaqay in la sameeyey guddi gaar ah oo dabagal ku sameeya kiiska isagoo ka sheegay in dembiyaasha ay wajihi doonaan ciqaab daran geeska kale diyaaradaha dagaalka ee yuhuudda ayaa weli sii wada duqeymaha xoogan ay ka geysanayaan gudaha dalka suuriya kuwaas oo ay ku beegsanayaan ciidamada nuseeriyada iyo maleeshiyaadka taabacsan xukuumadda shiicada ah ee iiraan wararka ka imaanaya dalka suuriya ayaa ku waramaya in maamulka yuhuudda uu duqeymo culus ka geystay magaalo dhacda bartamaha dalka suuriya taasoo lala beegsaday fariisamo ciidan warbaahinta gudaha ee dalka suuriya ayaa tabinaysa in aroortii hore ee saakay duqeymo culus lagu garaacay fariisamo ay maleeshiyaadka nidaamka nuseeriyada ee bashaar al asad ku leeyihiin mandiqada miisaad ee ku taala magaalada xamaah ee dhacda bartamaha dalka suuriya duqayntu waxa ay dhacday halka saaci shan iyo toban daqiiqo oo subaxnimadii hore ee maanta ah waxaana fuliyey diyaaradaha cadowga yuhuudda oo duqayn cudwaani ah la beegsaday fariisamo ciidan oo ku yaala baadiyaha darduus iyo xamaah ayuu yidhi sarkaal militari oo la hadlay wakaaladda nuseeriyada ila wareedda militari ee la hadlay wakaaladda ayaa intaasi ku daray in duqaymaha oo ahaa kuwa culus ay qaarkood ka hortageen islamarkaana ay soo rideen tiro ka mid ah sawaarikhda diyaaradaha maamulka yuhuudda khasaare kala duwan oo isugu jira naf iyo maal ayaa ka dhacay duqaynta wuxuuna nidaamka nuseeriyada xaqiijiyey in duqayntan loogu dhaawacay ugu yaraan saddex askari uuna ku jiro khasaare hantiyeed waxaa suuragal ah in khasaaraha intaa ka badan yahay maadaama aan nidaamka loogu baran inuu si saxa kaga hadlo khasaaraha kasoo gaaray duqaymaha ay diyaaradaha yuhuudda ka geystaan gudaha suuriya muddooyinkii lasoo dhaafay maamulka yuhuudda ayaa sii xoojiyey duqaynta uu ka fulinayo dalka suuriya kuwaas oo uu ku beegsanayo fariisimaha ay ku sugan yihiin ciidanka nidaamka iyo maleeshiyaad taabacsan iiraan yuhuudda waxay ku goodisay inay sii wadi doonto duqaymaha ka dhanka ah dhinacyadan waxayna ku candacootay inay kaga hortegayso in iiraan ay ku xididaysato dalka suuriya waxayna marar badan diyaaradaha yuhuudda duqaymo ka fuliyeen garoomada ku yaala gudaha dalka suuriya ugu dambeyn sacuudiga iyo iiraan ayaa ku heshiiyey inay soo celiyaan cilaaqaadkii diblomaasiyadeed ee ka dhexeeyey si lama filaan ah dowladaha ala sacuud iyo iiraan ayaa ku dhawaaqay inay xal ka gaareen khilaafaadkii siyaasadeed ee u dhexeeyey sanadii lasoo dhaafay kadib kulamo ka dhacay wadamada shiinaha ayaa lagu dhameeyey ismarin waagii nidaamka shiicada ee iiraan iyo nidaamka ala sacuud ee fadhigiisu yahay magaalada riyaad war saxaafadeed wadajir ah oo ay soo saareen wasaaradda arrimaha dibadda ee tehraan iyo iyo riyaad ayay ku sheegeen in labada dal ay go'aamiyeen in dib loo celiyo dhammaan ciidankii labada dowladood oo muddo laba bil gudahood ah sida heshiiska ku cad iiraan iyo sacuudiga ayaa dib u furaya safaaradihii iyo qunsuliyadihii ay kala qaateen siddeed sano ka hor siyaasadan cusub ee uu qaatay maxamed bin salmaan ayaa ku doonaya inuu ugu dhowaado mucaskarka ruushka iyo shiinaha isagoo iska yareynaya ciidankii amniga iyo mid siyaasadeed ee uga imaanaya dhanka iiraan iyo kooxihiida mandiqada looga bixiyey bariga dhexe سبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan mu-asasada alkataib ayaa soo saartay muuqaal xiise badan oo lagu soo bandhigay sida cagta loo mariyey ciidanka turkiga tababaray ee gorgor ee saldhigga ku lahaa deegaanka beriire waana qaybta tobanaad ee silsilada waqlud calayhim cabdifataax maxamed qaasim ayaa warbixintan ku eegayaa
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير
muuqaalkan oo la daawan karayo muddo koob iyo afartan daqiiqo ah ayaa waxay mu'asasada al-kataa'ib ku soo bandhigaysaa weerar culus oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen xero weyn oo ay askarta dowladda federaalku ku lahaayeen deegaanka beriire ee gobolka shabeellaha hoose taariikhdu markay ahayd kun afar boqol afartan iyo labadii hijiriyada isdaarka oo ay tayadiisu tahay full h d kuna soo baxay luqadaha soomaaliga carabiga iyo sawaaxiliga ayaan warbixintan uga qisayn doonnaa macluumaadka uu xambaarsan yahay ee ku aadan dagaalka iyo guud ahaan risaalada uu dirayo xilligan isaga ah ee lagu soo beegay beriire waa mid ka mid ah deegaanada shabeellaha hoose ee xiga dhanka magaalada muqdisho wuxuu qiyaastii soddon kilomitir u jiraa degmada afgooye ciidamada weerarka lagu qaadayo ee dowladda federaalka ayaa degan duleedka deegaanka waa ciidan loo dhammaystiray qalabkooda iyo sahydooda loona sameeyey difaacyo waaweyn ah oo ay kaga gabaadsadaan xabadaha markaaad aragtid muuqaalka xerada waxaad dareemi karaysaa sida adag ee loo dhisay difaacyadeeda laakiin haddana waxaad la yaabaysaa markaad aragtid sida loo jiiray iyo jabka ku dhacay ciidamadaas waxaana weerarkaasi ka buuxa dhacdooyin badan ah oo kaa qosliya amase kaa yaabiya inta aan la tegin goobta dagaalka waxay al-kataa'ib soo bandhigaysaa diyaargarowga ciidamada mujaahidiinta ee duulaanka qaadaya halka ay ku sugan yihiin waa saldhigga lagu jaangoynayo dhaqaaqii u dambeeyey iyo istaraatiijiyadda duulaanka waxa ay indhahaagu qabanayaan waxaad ku cabbiri kartaa oo keliya hadal yar iyo howl badan ciidanku waa kuwo aad ugu faraxsan dagaalka ay qaadayaan shidaalka socodsiinaya ma ahan kan dimuqraadiyadda federaalisimka qabyaaladda iyo qaadka waa qur-aanka kariimka iyo axaadiidta nebiga sala allahu calayhi wasalam qaar ka mid ah nusuusta waa qisooyin dhacay xilligii uu noolaa nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ka warramaya fadliga duulaanka waddada allah gaar ahaan kallahaadda rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa diray sariyo uu ku jiray cabdulaahi ibnu rawaaxa waxay ku beegneed maalin jimco ah asxaabtiisa xilli aroornimo ah ayay ka laheen isagana wuxuu yidhi waan idinka dambaynayaa oo waxaan la soo tukanayaa rasuulka allah sala allahu calayhi wasalam kadib ayaan idiin soo haleelayaa markii uu nebiga la tukaday ayuu nebiga sala allahu calayhi wasalam arkay wuxuuna ku yidhi maxaa kaa reebay in aad la kalahdo asxaabtaada cabdulaahi ibnu rawaaxa wuxuu yidhi waxaan doonay in aan kula tukado kadibna aan markaas ka daba tago markaas buu nebigu sala allahu calayhi wasalam yidhi haddii aad bixiso waxa dhulka dushiisa saaran oo dhan heli maysid fadliga ka lahaadooda kadib camaliyad xooggan iyo ciidan dabayaallay oo xerada u daatay waxaad arkaysaa sida uu dagaalku isugu duba dhacay kaas oo gaaray ilaa uu waagu si rasmi ah u dilaaco qisooyinka dagaalka ee filimka lagu arki karo waxaa ka mid ah ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo iyaga oo sii cararaya dhabarka laga tooganayo qaar dhinac walba laga soo hareereeyey oo meelay ciirsadaan la kuwa uu dhaawacu turuntureeyey oo xabadka ku soconaya iyo qaar iska tuuraya dhufayska ugu dheer ee loogu talagalay in xerada laga difaaco
nabigeenu sal allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi mahalu lmujaahidi fii sabiili illaah ka mahali saa'imi alqaa'im wuxuu la mid yahay sidii ninkii soomanaa oo kaleeto ninka mujaahidkii ee taagnaa ee habeenkii o dhanna maalintoodna wuu soomanaa habeenkii oo dhanna wuu taagnaa kaasoo aan ka noogaynin oo ka daalaynin salaad iyo soontoonna aan ka daalaynin xataa yarjica almujaahidu fii sabiili illahi tacaala ilaa mujaahidku uu jidkiisa ka soo noqdo ma la heli karaa qof habeen iyo maalinba maalintii oo dhanna sooman habeenkii o dhanna salaad aan ka daalaynin ilaa inta jihaadka adig uga laabanayso oo aad tegayso waxa weeye meeshii alle subxaanahu wa tacaala uu kaa soo kaxeeyey oo adigu soo noqonaysa aduu qanimo wata ma la heli karaa marka macnaheedu waxa weeyaan cid ka fadli badani markaa ma jirto
jabka ciidamada dowladda federaalka ku gaaray xerada beriire wuxuu ka tarjumayaa awoodda askarteeda iyo caqiidada ciidankeeda kadib markii meel walba oo xerada ka mid ah laga soo duubay meydadka ciidamada oo sidii bal la shafay oo kale u daadsan intaasi waxa dheer oo iyana cajiib ah sheekada maxbuus ka mid ah ciidamada dowladda federaalka oo nolosha lagu qabtay intaasi waxaa dheer hubka gaadiidka rasaasta iyo agabyadii xerada yiil oo u wareegay dhammaantood xarakada mujaahidiinta al-shabaab mid ka mid ah gaadiidka laga furtay dowladda federaalka waxaa ku taalla calaamadda hay-adda saliibka adduunka ama kiristanka adduunka gaar ahaan waa gaariga dhaawacyada lagu qaado
أرعبوهم وارهقوهم قاتلوهم واقتلوهم قارعوهم وادحروهم واحصدوهم عددا بالرزايا أمطروهم والبلايا أقحموهم وإلى الموت وردوهم وليذوقوا الموردا hase ahaate ee sheekada soo jiidashada leh ayaa waxay tahay wixii dhacay markii ay ciidamada mujaahidiintu la wareegeen guud ahaan deegaanka kana soo dhammaadeen xerada iyo howlaheedii dadka deegaanka beriire waxay muujiyeen sida ay u jecel yihiin ciidamada mujaahidiinta ugana soo horjeedaan askarta dowladda federaalka iyo kuwa shisheeyaha
الله لا تبكي ولا تتبدلي خجلا مضيت وملئي الإيمان أن النصر قد نزلا ويا أماه لا hooyooyinka carruurta iyo dhallinyarada ayaa takbiirta qaadaya kadib markii ay waddooyinka ku arkeen ciidamada mujaahidiinta mid ka mid ah muuqaalada soo jiidashada badan waa askari mujaahid ah oo qodax ka bixinaya cunug yar oo hooyadii la socday oo u soo cararay halka ciidamada dowladda federaalku ay dadku ka cararaan alkataa'ib waxay filimka ku soo bandhigtay muuqaalada iyo magacyada ragga shahiiday oo kale ah xuseen axmed cali oo ka dhashay murusade xasan cusmaan maxamuud mariixaan fiqi yacquub ismaaciil ibraahim nuur gorgaarte bakarow mawliid maxamed ibraahim eelay maxamed axmed cabdulaahi habargidar cayr yuusuf xuseen nuur eelay maxamed axmed geboobe murusade xamse ayaanle maxamed isaaq habar jeclo ramadaan cabdilxaq almuhaajir oo ka soo hijrooday kenya xaqiiqda dhabta ah ee dagaalkan lama ogaadeen haddaanay goobjoog ahayn filim qaadayaasha alkataa'ib raggaas oo sufuufta dagaalka dhex taagan iyagoo kamaradda wata oo si qurux badan u duubaya dhacdada waxaana shuhadadii dagaalkaasi ka mid a xamse ayaanle maxamed oo ahaa filim qaade ka tirsan alkataa'ib marka aad tahay dhegayste ama daawade akhbaaraadka ku soo gaaraya waxaa ugu saameyn badan kuwa qadda lagu qoray ay tahay dhiig waayo wararka kale ee uu aadanuhu soo tabiyo waa ay ka qaalisan yihiin waxayna ka tarjumayaan nafurka dacwada iyo difaaca sharafka muslimiinta sidoo kale filimku waxa uu si gaara u xusay ramadaan oo ah wiilka muhaajirka ah waa naftiihurihii fuliyey camaliyadii lagu daafuray weerarkii beriire waxuu ka mid ahaa raggii loo xushay inay ka qayb qaataan weerarkii weynaa ee mandabay waxaana uu ahaa munashid sawd qurxoon leh oo suugaantiisa lagu ashqaraaro isdaarkan ayaa waxaa lagu soo qaatay kelimadaha hogaamiyaasha mujaahidiinta iyo rag kale oo ciidamada ka mid ah kuwaasoo diraya hadallo saameyn leh sheekh axmed cumar abuu cubayda amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu dadka muslimiinta ah ugu baaqayaa inay ka mahadceliyaan galladaha allaah iskana ilaaliyaan iscajabinta sheekh mahad warsame abuu cabdiraxmaan waxa uu yidhi khayrka iyo wanaagga alle agtiisa yaal macsi laguma helo isaga oo markaasi ka digaya wax walba oo macaasi ahi sidoo kale sheekh cali maxamuud raage ayaa shisheeyaha iyo dowladda federaalka ah u diray fariintan
waxaan u sheegaynaa kooxda murtadiinta ah inaad mari doontaan dariiqii ay mareen kuwii idinka horreeyey laba mid ayaadna noqon doontaan insha allah inaad ku baxdaan gacanta muslimiinta ama ay gaaladu idinka beddel qaadato idinkoo dullaysan sidii kuwii idinka horreeyey mabda'a gaalada kama hirgelin doontaan dalkan ay muslimiintu ku nool yihiin gaaladii soo dirsatayna waxaan ku leennahay ama cabdulaahi keena ama shariif keena ama xasan keena ama farmaajo ama faarax ama jaamac waxba nooma kala duwna ujeeddada dagaalkeennuna kuma xidhira ashkaas ee waxay ku xidhan tahay mabaadii a-sheykh mukhtaar abuusubayr allaha u naxariistee waxa uu ugu baaqay mujaahidiinta inay ixtiraamaan kooda weyn midkooda yarna u naxariistaan yuusuf xaaji isna allaha u raxmado eh wuxuu dardaarmay in jidka allah lagu jihaado naftana laga iibsado sidoo kale dardaarannada saamaynta leh waxaa ka mid a hadal uu filimka ku dhex leeyahay allaha u raxmado ee sarkaalka walaalow haddaad si xeel dheer u daawato filimka waxaad ogaanaysaa inuusan ka warramayn oo keliya dagaalkii beriire ee lagu laayay ciidamada dowladda federaalka balse waxa uu dirayaa fariimo kala duwan waxaa ka muuqda in ciidamada dowladda federaalka loo sheegayo inaysan naftooda ku halligin xeryaha deegaanada bannaanadooda looga oodo waxa uu dowladaha shisheeye u sheegayaa in hubkooda iyo gaadiidkooda uu taakule u noqonayo xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddaanay waddanka isaga bixin waxa kale ee uu dirayaa fariin intaas oo dhan ka dhumucu weyn cidda uu u dirayana waa adiga
guud ahaana intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh نفسي فسبحان الذي أسرى عرفت الله